bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xidhan tahay ti aan ka soo laabanana way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xidhan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xidhan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kalaadayuban acul baa loogu tawgalay
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiisaha jamca ayaa soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadada caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo noqday haddaba waxaad la wadaagi doonaa macluumaad guud oo ku aadan safarada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo uu ugu dambeeyey safarkii ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku soo maray dalka jabuuti qodobada kalena oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doona haddii rabweyne weydmo waxaa ka mid noqon doono wasiirka wasaaradda aan idhaahda wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda aan idhahday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo eedan u jeediyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya haddaba eedda xildhibaanadaasi uu u jeediyey waxay daaran tahay ayaanoo caawa idiin soo gudbin doonaa barlamaadyada kale aanu barnaamijkeen idinkula wadaagi doono haddii rabweyne idmo waxaa ka mid noqon doono taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo markaasi ku sugan gobolka hiiraan ee soomaaliya oo ka hadlay dagaalka lagula jiro shabaab ee taliyaha iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsanidiisa arrimaha ciidamada deegaanka cali jeeto cusmaan oo wadajir bulshada gobolka hiiraan ugula hadlay islamarkaasina ka hadlay dagaalka shabaab ka dhan ah ayaanoo caawa macluumaad dheeli ah idinkaga heenaa islamid waxaa idiin soo gudbin doonaa xeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya cabdulaahi buule kamey oo loo jeediyey eedeymo culculus oo la xidhiiray inuu hortaagan yahay dhegeysiga kiis ee dil ah oo loo geystay marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim eheladiisa oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho sidoo kaleetana dalbaday cadaalad uhelidda kiiska wiilkooda oo horyaalla maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa macluumaadyadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaabi cabdulqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
wanaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad joogtaan qeybaha eh, ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu u gudageli doonaa waxaan caawa barnaamijkeenu ka bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta eh, dalka dib ugu soo noqday kadib safaro oo uu madaxweynuhu eh, ku maray dhowr dal oo ay ka mid yihiin eh, norway switzerland turkiga iyo jabuuti madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa eh, dalka dib ugu soo no- laabtay kadib safaradaasi madaxweynaha eh, magaalada oslo ee dalka norway waxa uu kaga qaybgalay madasha nabadda ee oslo halkaasi oo hadal uu ka jeediyey waxaana sidoo kale madaxweynuhu kulamo uu la yeeshay boqorka iyo ra-iisul wasaaraha norway madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale ee switzerland uga qaybgalay shir caalami ah oo looga hadlayay colaadda u dhexeysa ruushiya iyo ukraine madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn safarkiisa shaqo waxuu kusoo gebagabeeyey dalalka turkiga iyo jamhuuriyaddan walaalahana ee jabuuti isagoo halkaasi kulamo kala duwan oo miro dhal noqday uu kula soo qaatay madaxda dowladahaasi dhinaca kale ee haddii aanu eegno ee dhegaystayaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda ee caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo goor dhow ee warbaahinta la hadlay ayaa eedeymo culus waxuu u jeediyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay isku deegaan ay kasoo wada jeedaan waa kan ee wasiirka oo markaasi warbaahinta la hadlay
waxaan wadnaa arrin ka dhan ah in xildhibaannimada cabdulaahi xaashi abiib laga hayuubiyo laga qaado Ee, annaga oo gudanayna xildhibaanada gobolka owdal runtii waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan berri ka nahay haddaan nahay shacab xildhibaano iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaas waxyaabaha uu ku dhaqmayo cabdulaahi xaashi abiib waxaan rabaa baaqna u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya raxiim eh, maanta waxaan usoo fadhiistay halkan eh, runtii in aan ummadda u iftiimiyo una bidhaamiyo hagardaamada xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib uu guud ahaan qaranka xukuumadda iyo dowladnimada soomaaliyeed ku hayo Eh, waxaan rabaa oo halkan hadda ii yaalla warqadiha uu soo qoray oo inta badan ummadda soomaaliyeedna ay og tahay nuxurkoodana ay ahaayeen dhabarjebinta qarannimada soomaaliya hadday ahaan lahayd xukuumadda baarlamaanka iyo xafiisyada kale ee dowladda soomaaliya waxaa hubaal ah qof walba u akhriyey qoraalkiisa inuu ka dhex arki karo nuxurka qoraalkiisa inay tahay inuu dhabar jebiyo tiirarkii waaweynaa ee ummadda soomaaliyeed u ahaa asaasiga dowlad dhiska soomaaliya oo ay ka mid tahay xoreynta dalka soomaaliya oo khawaarijta laga xoreynayo ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid tahay deyn cafinta oo ahaa meel weyn ee ummadda soomaaliyeed runtii eh, ay kasoo gudubtay kuna taagnaa in runtii ay noqoto ummadda soomaaliya in deynta aysan ka bixin abad Eh, waxyaabaha cajiibka ah oo nu- warqadihiisa ku qornaa oo aragteen waa wasaarad kasta ee dowladda soomaaliya oo runtii eh, shaqaynaysay effectivena ah haddaan tusaale ahaan usoo qaato wasaaradda maaliyadda oo deyn cafinta ka shaqaynaysay ummadda soomaaliyeed waxay og tahay deyn cafinta iyo broseska dowladnimada soomaaliya ee kusoo jirtay wasiirada kala duduwnaa hadda mar wasiirkii ugu dambeeyey wasiir biixi oo runtii eh, sanadkii ugu dambeeyeyna dakhli dalka soomaaliya uu kordhay boqolkiiba soddon ee uu runtii arki la yahay horu socodka soomaaliya waxaa arkaysaa waxbarashada oo gaartay ee, ilaa iyo goboladii laga xoreeyey ummadda soomaaliyeed ee imtixaanka hadda ugu dambeeyey ee qaranka soomaaliya uu qaaday laga sameynayay gobolada dalka laga xoreeyey waxaad arkaysaa in un security councilka maanta eeto dowladda soomaaliya ay fadhiso waxaad af- waxaad arkaysaa horumarada wasaaradda caafimaadka ay sameynayso oo runtii ayaduna ah maanteeto dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka waxay caalamka ka tahay wasiirada caafimaadka ama world health assembly jagada labaad ee guddoomiye ku-xigeenka brograamyada aan wadnay oo aan ku sameynaynay uu si toosa u durayay aan runtii la soconnay hagardaameynayeyna in dalka uu gaaro horumar iyo bosishano sarsare haddaan dhinaca kale usoo gudbo cilaaqaadkiisa xildhibaanada iyo matalaadiisa gobolka owda oo looga baahnaa runtii inuu goobjoog ka ahaado looga baahnaa inuu shirarka aan annaga soo galnay oo ahaa ilaa iyo soddon iyo dhowr shir sinis baarlamaanka jamhuuriyadda hadda ee koob iyo tobanaad aan soo galnay iyaduna soddon iyo dhowrkaas shir hal shir ayuu fogaan arag ka soo galay maxay oga dhigan tahay dadka uu matalayo ayadana waxay caddaynaysaa halkaas idinka ayaan idiin daynayaa Ee, soo gudub markaan aragnay waxyaabaha guracan uu runtii xildhibaanku ku kacayo ee, dad badan oo odayaal ah xildhibaano ah ee, caaqiliin ah muxtarimiin ah ee gobolka ayaa u tegay lana hadlay una sheegay waxyaabaha uu sameynayo oo been abuurka u badan uu caadeystay in looga habboon yahay si kalena uu wax ku raadiyo taana ay keeni karto runtii qaranjab Ee, annaga oo gudanayna xildhibaanada gobolka owdal runtii waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan beri ka nahay haddaan nahay shacab xildhibaano iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaas waxyaabaha uu ku dhaqmayo cabdulaahi xaashi abig xildhibaanku taas oo ah midda aan mar walba kala hadalnay si hoose iyo si kor uuna ka fara adeegay ama ka dhaga adeegay Ee, intaa markaad ka soo tagto waxaad dareemaysaa dowladnimada soomaaliya iyo dowladiska waa dowlad dimuqraadiya waa dowlad runtii ee, mucaaradnimada si weyn ee, ee, looga ogol yahay ummadda soomaaliyeed mucaarad way leedahay muxaafadna waa ay leedahay mucaaradnimada dalka gudihiisa ayaa xataa laga sameeyaa dibadiisa laga sameeyaa oo mu- waa wax caadi ah oo dimuqraadiyiinta iyo dowladiska soomaaliyana ku habboonta laakiin midda hadda ee xildhibaanku sameynayo oo xildhibaanka sameynayana haddaad fiirisid laga soo bilaabo shan iyo tobankii may maalintii madaxweyne xasan sheekh la doortay ilaa iyo haddan baarlamaanka soomaaliya wuxuu lahaa afar kala fadhi kala fadhigii shanaad ayaa bilaabanaya muddadaas labada sano maalin ama laba maalin oo idaacadda video inuu ka soo galo uu baarlamaanka u yimid maahana wax shaqo ah oo gudanayay halkaa maysan jirin Ee, marka mucaaradada uu u socday oo ah in dalkan runtii laga mucaarado horumarkiisa coshadiisa waxyaabaha la taaban karo uu dalka gaaray in uu u rufiyaamo ama kaga dhex sheekeeyo hadallo qaldan oo aanan ka tarjumaynin mucaaradnimo oo ka tarjumaysa khiyaano qaran sidaa darteed aniga oo ah xildhibaan maxamed xasan maxamed ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka waxaan go-aansaday ee, midda koowaad in runtii aan ka diyaariyo file case ku aadan cabdulaahi xaashayo xildhibaanka kaas oo ka hadlaya in xildhibaanku uusan runtii mid ani ii gaaraya tahay kuna geenayo maxkamadda iyo cadaaladda horteeda faylashaas waa u diyaar waana la horgeenayaa aniga ayaan horgeenaya waxayba noqotaba dhinaca kale waxaan soo jeedinayaa oo hadda aan wadnaa wadooyinkeedii runtii qofka khiyaano qaran sameynaya qarana waxaa ku habboon in laga qabto ummadda iyo dowladnimada soomaaliyeed waxaana arrimaha uu sameynayo lala barbardhigi karaa arrinta qadiyadda ummadda soomaaliyeed ee badda hadda taagan sidaas awgeed annagoo ka duunaynaa waajibaadka iyo dowlad dhiska iyo qarannimada soomaaliya iyo waajibaadka dastuuriga uuna farayo waxaan haynaa wadnaa gacantana kula jirnaa qorshooyinka annagoo cugsanayna dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka soomaaliya inaan horgeyno cabdulaahi xaashi abiib si alla iyo si uunan mar dambe aynan u dhicin faldambiyeed lid ku ah qarannimada ama ku ah qaran eh, qaranjabka soomaaliya fool walboo ku ah waxaan wadnaa arrin ka dhan ah in xildhibaannimada cabdulaahi xaashi abiib laga xayuubiyo laga qaado looguna tusaale qaato qofka xasaanada iyo xildhibaannimadu waxay leedahay sharciga hoostiisa xeroosaad iyo constitution looga qaadi karo looguna mataqaanaa xayuubin kara xilkiisa annagoo raacayna qodobadaas waxaan diyaarinaynaa diyaarsan inaan horgeedno guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan rabaa baaqna u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya in arintaas oo ah arin ku mudan difaacidda qarannimada soomaaliya inayna la garab istaagaan mahadsanidin
bangiga dahabshiil dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuhu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay ee soo qaata haddeer
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan taliyahan hisa ee markaasi ee taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbiroosho oo ku sugan ee magaalada ee markaasi aan idhahdo gobolka hiiraan ee soomaaliya ayaa waxauu ka hadlay dagaalka ay dowladdu kula jirta shabaab waxa uu la hadlayey ee dadka deegaankaasi isaga oo ku dhiirogeliyey inay ambaqaadaan dagaalka ka dhanaa shabaab
dadkii markaan la tashtay waxay dhaheen waxa meel walba qori kala soo jeeda oo isbaaro walba u taalo oo boqolkan camal wata waa gobarnatoore cali madaxweyne waa madaxweyne beeno cali madaxweyne waa dadkii beesha aad ka dhalatay waay nimaan beesha uu ka dhasay jooga dhihi karin oon isku soo dugi karin dadkan soomaaliyeed uma gudbi kareen cali madaxweyne tintooda dhinac u soo xiir furihi qaful usoo yeel ayagoo islaamahoo gacmaha ka xihan xawaallo u keen halkaanaan isugu imaadnay waa isla fugurnay koraan u wada hadalnay hoosaan u wada hadalnay waxaan dhahnay soddon iyo afartii sanoo lasoo dhaafay gobarnatoore inta waxa jooga markay ugu yar tahay toddoba qof oo cali madaxweyneha gobarnatooriyaal midka ugu yaru saddex mar ka soo noqday gobolka hiiraan ayaa jooga hal qofoo kaleo xaro allaahuna ma taraxdo taas waxay tahay gobolka markaad fiirisidna xarun dhisan ma leh saldhig dhisan ma leh meel adeeg ma leh shaqo ka socota ma leh dekad ma leh erbor ma leh waddo ma leh hal shay oo adeegoo dawladnimo ay leedahay lama arko waxaa nagu waajiba inaan inta iswarsanno xawaalahaan u tagno cimaamad kutub qur-aan koofi xaalmarin aan siinoo dhahno annaguna iskuma tali karno idinkana idiinma tali karno dadka gobolkana uma tali karnee tale waa naga soo wareegtay maanta wixii naga dambeeya waa bis ama aan ka codsanoo dhahno mar nagu quusta ninkii ninkii hadda ka hor la yidhi adugu waa lagaa quustao yidhi anigu iskama quusan weli iskama quusan aan dhahno hal mar ugaaska aan tagno nugu hagooga aan dhahno gobolka aan u noqonno indhaxumada taallana aan ka bedelno saas aan horta meeshaan isugu imaano xawaalada guud ahaan wuxuu yaqaanaa marka laga bilaabo sagaashan iyo kowda ilaa hadda calana garle caydiinna garleh waa la socotaan sagaashankii markii dawladdii kacaankaa waddan laga riday jabhadihii riday inay isqabsadeen gartii xawaalada in loo dhiibay gar guur hoteel guuleed in la fadhiistay sidii loo gidgidinaa calana garleh caydiinna garleh ay ka soo baxday ayaan dhoweed halgan kalea la soo galay shabaabaa la xoreeyey wanaagaa soo baxday cali jeetana garle dabageedna garlehaa la yidhi hadda intaa shir lagu qabtay ibraahim cabdiraane garle sabolo shal garle aliyo saas dad may dhaqdaa ilaah baa idinku dhaariyay saas dad may dhaqdaa ma dhaqdo sidiisaba tolku wuxuu yahay tol haddaad maqashaan nin gar daran qabashadiisa iyo nin garle garabgalkiisa iyo nin baahan uu gargaarkiisa oo maha war haddaan haddaan baahanahana aan waxisiinaynina haddaan gar daranahana aanay qabanaynina haddaan gar leehana aanan i garab siinaynin maxaa isku nahay war tol waxaa dhisa tanaasulaa dhisa tol waxaadan siin waxoodan u dhaafaa dhista tol waxaa dhisa adugu taada ha ka tolan tooda u ta- u tolaa dhista tol hadday ku caayaan waxa dhista caayadoodan ammaan u qaado hadday ku ammaanaan ammaantooda duurxul u qaado aa dhista soo ma haddaan waxba layska maqlayn oo laysku tanasulayn oo qof qof rusheegi karta la arko qof walba geedkuu qabsaday in lala gooyo mawgii meel laga soo qabta lahayn dhaqan maan leenaha annaga meeshaan afar arrimoodan ka soo jeediyey maalintaan idinka tegaya waa xasuusataan nabadoon loo dhan yahay inaad dhisataan waa dhisateen waa ku mahadsantihiin maamulka gobolka oo annagu aan ku sheeganaho cali madaxweyne ku sheegan oo xawaadu ku sheegayan in la medeeyaa la rabaa laakiin maamulka idinku ma lihidiina xawaadla iskale oo soomaalida gobolka degana iskale idinku waxaa leedihiin annagoo cali madaxweynaha ugaas waxaanaan isku soo raacnay curdi cere baan ku nahay waa dhici kartaa hadda waa la iscafiyey re- nin reer mudugaa waxa la yidhaha isagoo xajka u socda wuxuu maqlay xajka marka la aadaya waa la iscafiyaa qaraabadiiuu aaday deriskuu aaday isagoo warkii wado hebeloway cafil heblaha cafidhaha mid u yimid war heedhe gacmo maran rag ma socdeen dadka dhay cafi hadhin ee waxreebo yacni wuxuu ka wadaa cafiska yaa ma dhici kartaa maybe nin iyo laba wax isku qaba inay jiraan dadka inta badan waa iscafisay ugaas saas kusoo dhawow dad wax isku qaba ma jiraan madmadowga dhimanna waa la bixinaa annaga isku qari mayno dadka deegaankan degan guud ahaan gobolka deganna saddexdii qof oo isku timaada shabaabay ka hadashaa horta shabaab in lala dagaalamo ma- annaga ma diinay noo tahay ma mabda'ay noo tahay mase wax markaa rabna aan samayno markaa rabna aan dhaafin noo tahay annaga mabdi'inay noola tahay ninkii shabaab nala dagaalayo diidanna waa asagaa shabaaba horta ninkii shabaab in lala dagaalo diidan asagaa shabaaba intana bastoolada idinka saaran intana mid kale idinka saaran labada bastoolada inaad iska qaadina la idinka rabaa xaggan webigow ka soo butaaca intana wuxuu ka soo butaacaya baryo idinka jira wax u digi damleeyahana awdooda qabsado idin ahaanaysta waay sharaf darradaan ogaay maa ku noqon kartiin
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurji mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan
waa hagaag mar kale waxaan diranayaa saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararkana waad la socotaan ee markan haddii aanu fiirino ee qodobada kale ee caawa barnaamijkeenna ku jira magaalada muqdisho maanta waxaa kulan ku yeeshay ehelada marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim oo ee sheegay in ee kiiska ee wiilkooda maxkamadda cidmada qalabka sida ee soomaaliya uu hortaagan yahay xiraalyaha maxkamadda cidmada qalabka sida ee cabdulaahi buula kamey oo ay ku eedeeyeen inuu doonayo in kiiskan uu baabi'iyo waxa ay sidoo kale ay sheegeen in uu eh, xagal daacinayo eh, qaabka kiiskan eh, loo wajahayo dhammaan caddeemaha eh, kiiska wiilkooda oo ay afar askari ay dileen ayay sheegeen in lasoo dhammaystiray balse uu ka sucan laayahay ee cabdulaahi buula kamey ee xeeralyaha maxkamadda cidmada qalabka sida ee iyaga oo markaasi madaxda ee dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay ee, kiiskan ee, il gaara u yeeshaan oo ay soo farageliyaan ee, madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha maxkamadda cidmada qalabka sido iyo dhammaan hay-adaha ay khuseyso maadaama ee, ay sheegeen in ee, ninka marka hore uu marxuumka ee, xeraalintu amartay in ee, markaasi la duugo ee, kiiskiisuna ay iyadu gelayso balse ee, cabdulaahi buula kamey ay sheegeen in dhammaan howlihii socday ee baaristii ee, dhammaan dhammaadkeeda la yimaaday ee, markii ee, gungaarku soo dhowaaday ayay sheegeen in eh, uu eh, isku dayayo inuu afka ciidda u daaro sida hadalku dhigeen Eh, ugu horreyn waxaad maqli doontaan war-saxaafadeed ay kulankoodu ka soo saareen ee, dhinaca kale eh, waxaa hadli doona odayaashii kulankaasi ka qayb galay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan meeshan kusoo jeedinaynaa maanta taariikhdu tahay labaatanka bisha lixaad labada kun labaatan iyo afarta eena ku beegan tahay maalin khamiis ah waxaan meeshan kasoo jeedi doonaa cabasho ku aadan xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee ninka lagu magacaabo buuligamey waxaan meeshan kasoo jeedin doonaa warbixintaas oo ku aadan oo ka imaatay eh, beesha iyo badhaale cayr eh, wacan maxamed iyo badhaale cayr eena ku socotaa maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gudoomiye shoobta iyo gudoomiye eh, liibaan cali yarow Eh, waxaan ka cabanaynaa annagoo ah ilada marxuumka eh, cabdulaahi maxamed ibraahim kaasoo si bareer ah u dileen eedeysanayaasha kale ah magacyadooda xasan cabdulaahi samatar xasan laari eh, maxamed khaliif xasan mahdi colaad xiirey iyo nuur daahir xirsi xaashi Eh, eedeysanayaashaas eh, kor ku xusan waxay ku xiran yihiin wasaaradda gaashaandhigga qaybta hangashta loo yaqaano waxaan halkan kusoo gudbinaynaa cabashada lidka ku ah xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ninkaasoo lagu magacaabo buule gemey buule gemey buule gemey Eh, cabashadeennu waxay eh, si toosa ugu socotaa eh, ninkaas ah, odayga aan soo sheegnay xeraalyaha guud waxaa jirto isbar maxaa la lahaa isbarbaryac ama ama ama eh, qarab istaag oo ku aadan eex inuu ku samaynayo si bareer ah xeraalyaha buulogemey asagoo hortaagan in uu dhaqaaqo cad- eh, kiiskan sida cadaaladna loo galo Eh, galka lambarkiisu yahay gaba laba boqol labaatan iyo kow kaas oo oo ka furan maxkamadda ciidamada qalabka sida Eh, galkaas oo dhibano ka yahay marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim kaas oo si bareer ah ay u dileen eedeysanayaasha sare ku xusnaa magacyadooda Eh, wuxuuna ku jiray frinjeer muddo laba iyo toban beri ah kadib waa la aasay markii ay soo amartay xafiiska xereelaalyaha maadaama ay ka imaatay warqad ka imaatay oo xafiiska xereelaalyaha ayaa lagu aasay amarka ka imaaday galka maxkamadda uu ka furan yahay qalabka maxkamadda qalabka sida waxaana dhowr jeer is-horistaag ku sameeyey xereelaaliya buulgamey asagoo aan ku qorneen wax shaqana ku lahayn lana safna lana safan dadkii dilka geystay wuxuuna dhowr jeer dalbaday in la baabi'iyo baarista hay-adaha baarista soo sameeyey asagoona ku amray in hadda iyo kow lasoo bilaabo kiiskan xereelaalyaha buulagamey oo s- xereelyaha buulagamey wuxuu uu sheegay in galka uu dhammaystiran yahay eh, xereelayaasha ku qoran kiiskan waxay sheegeen inuu dhammaystiran yahay kiiskan mude- loona mudeeyey in la galo shan iyo tobankii bishii lixaad labada kun labaatan iyo afarta eh, cillad farsamo oo kiiska maxkamadda gudoomiyaasha gelilahay ay buuxsantay dib eh, daraaddeed ee dib u dhacday ayadana loo madlasanaa in dib uu usoo mudeeyey gudoomiyaha maxkamadda kiiskan in dib loo galo Eh, cabdulaahi buule gemey waxaa eh, isku dayey inuu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad uu hor istaago kiiska inuu hore u socdo iskuna dayey inuu gebi ahaanba la baabi'iyo kiiska soosan cadaalad u helin walaalkii dhintay oo loo magacaabo cabdulaahi maxamed ibraahim baaq iyo wargelin waxaan ku baaqaynaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida inay soo fargeliso musaqa iyo ku-tagrifalka awoodeed oo ku kacaya xeraaleye cabdulaahi buule gemey in si deg deg ah buulkamey loo farageliyo una faro maxkamadda ciidamada qalabka sida inuu kala baxo faraha kiiska cabdulaahi maxamed ibraahim codsi iyo gabangabo waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida sida sharafta leh aan ugu codsanaynaa si sharaf leh ugu codsanaynaa eh, in cabdulaahi buuligami inaga qabtaan kiiskaana la dhaqaajiyo sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in eh, cadaaladda loo maro galka dacwadda marxuum cabdulaahi maxamed ibraahim oo uu helo cadaaladdii loogu talagalay oo saxda ahayd in kiiskan qofka maran habaabinaayo aan hore ku soo sheegnay magaciisa ay naga qabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan in kiiska la dhaqaajiyo lana muddeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan isbuuca soo socdo hadduu ilaah yidhaahdo maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda iyo ku-xigeenadiisa iyo xeeralaalayaasha waxaan ka codsanaynaa inay cadaaladda noogu hiiliyaan marxuumkana ay siiyaan cadaaladdii loogu talagalo oo saxda ahayd waa mahadsantihin wabilahi towfiiq
على رسول الله waxay ila tahay waxaad dhegaysateen oo meesha laga soo jeediyey war-saxaafadeedkii nuxurka badnaay dhacdooyinkii ka dhacay ee runtii carbis oo ku dhintay runtii marxuumkii hadda meesha laga sheegay loona haayo afar nin oo ma- dembi lagu soo oogay hase yeeshee sidii aan moodaynay wax ka bedelmeen waa midda keentay in ay dhacday in intaana qo- ummad isku timaado sababta keentana wax kale ma ahan buulokamey waxaad moodaa takrifal awoodeed ee uusan lahayn inuu isticmaalayo war annagu ma ahin cabasho ma ahin dacwaa nahay dacwaa nahay dacwaa nahay waxaan dacwo ka nahay meeshii la aadi lahaa hadday tahay eh, xeeralintii ciidamada nimanka runtii kiiska lagu soo ogaanaya ciidamo ahaayeen ninkii xeeralinta u qaabilsanaayey muxuu ahaa arrintaasna oo isku dayayo inuu gacan maroojiyo oo uu macnaha sheeg gacan badaxeeyo waxaan dacwo ka nahay buulokamey xaqeenna kuma hor istaagi karo xaquuqdana ma dumi karo yousan nagu dayin ama dowladdu aysan nagu dayin waxaanaan ku talagelin haddaan nahay yabadhaalo beesha tan waa beel nabadeed waa beel dowladnimo waa beel taqaana qawaaniinta iyo nidaamka ma ahan inaan hadli weynay ninkaani dhacdadii dhacday wau dhaawacmay markuu dhaawacmay isbitaalaa la dhigay isbitaalkii oo ku dhintay isbitaalkii markuu dhinta friisha la geliyey baaritaankii wuxuu ogolaaday in ninkaani ay caddahay dhibkii dhacay meesha ka dhacay maadaama ay taasi caddaatay xeerarintuna ay soo gudbiday warqaddii caddaynta ee dhacdadan falgarsada la helay sidaasaa lagu aasay meeshaan filayna ma joogto hadda waxay joogtaa indhacka caddays iyo far indhaska gelis iyo gacan maroojinay joogtaa war dadkan yaan lagu qasbin war dadkan yaan loo celin dib war dadkan yaan lagu dayin inay sidi bahali u noolaadaan war waxaan ku- u aadnay meesha nidaam war meesha waxaan u aadnay nidaam nidaam hana kala guro nidaam sugayaalaan nahay cadaaladaan sugaynaa laakiin ma aha noocaan oo kale noocaan oo kale ma ahan noocaan oo kale ma ahan in dukumeentigii oo dhammaystiran oo gal mudde- gal- galdacwadeedku muddaysan yahay oo nin xeeralinta ka tirsan oo soo istaago ee uu yidhahdo waan laalay war xaggee lagu arkay war maxoolaan nahay ma waana xagaro karin dad magaalo joogaan nahay waxbaan akrinaa waxbaan qornaa nidaamkaas noocaasaan u taagnay laakiin maanta maxaa yimid inuu indhaha indhaha dadka muxuu ashe ka sarcadiyo oo yidhahdo maya ma dhicayso ma dhici doonto yaanan ku noolaan sidii xoolihii hanal kala guro nidaamku hanal kala guro madaxweyneaan la hadlaynaa ra-iisul wasaaraan la hadlaynaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamo sidaan la hadlayn shuutu sidaan sax ma aha sidaan sax ma aha sidaan sax ma aha nidaamkaan sugaynaa reactionaan ka rabnaa eh, can cadaalada waxaan rabnaa war degdeg ah oo nidaamka ogolaanaya waxaan rabnaa in sidaan u sugaynay cadaaladdii usoo baxdo ma rabno inaan dad xaq isku tumanno mana wax kaga baran haddaana u taagnay keliya waxaan sugnaa aan u taagana waxay tahay nidaamkii la soo guray oo intaa sugaynay oo soo dhammaa dhammaystirmay inuu yidha saa ka baartaan aan gelinaynaa maxaa nahay annaga ma waan hadda wax garan u jirin ma waan dad- ummadda ummadda islaamka haddan wax- wax gartaa ku jirin yaysan nagu suu nagu dayin in sida dadka xoolay u noolaadaan in qof walba ay gacanteeda ku raadsato nidaamka nidaam sugayaalaan nahay walaalayaalow annagu haddaan nahay beesha aan hadda hadlayno ama meesha ka hadlaysa ma rabno mana doonayno dhib inta aan ku jirnay in ka badan inaan soomaali horseedno ama ay soomaali ay- ay- ay- ay mudato nidaamkaasaan u fadhinaa buulakamey iyo wax lamidana nidaamka sugun bayna markaan aragnay shuuta asagaa ku magacaaban maxkamadda ciidamada qalabka sida shuuta annaga iyo buulakamey iyo gudoomiye ku-xigeenka liibaan caliyari hanugu dayinina ama ha noo daynina inaan gacmaha isla galno sida aan ku aragnay sida aan ku aragnay buulakamiya maaha si aan fiirsan karno ma fiirsan karno mana fiirsan doono waa si aan dareemayno inay ku jirto joorfaal awoodeed dadkuna waxay u siman yihiin cadaaladda cadaaladda looma kala hareeyo laakiin waa loo siman yahay cadaaladda waa loo siman yahay cadaaladaan ka sugnaa haddaan weyno cadaaladda hadda maxaa maxaa imaan doona waa calama su-aal taagan oo ummadda soomaaliya dhan u taagan oo ay ka jawaabi doonto asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بها محل إسكالي إلهي بها عدالتها هي إلهي بها عدالتها هي الماشي أن وحا أنه الدعوة كان هي هو أنه الدعوة كان هي هو مرر بدن مرر بدن بها الدعوة كان هي أرنت صاحب بدي هراء وسو هدلين وقرالك أن هراء وسو دياريني أرنت أنه عاسى أنه الدعوة كان هي ninkaa la leeyahay buulakabay anugu nima aqaan maahayn laakiin nin aada iyo aad cadaalad darro u samaynaya weeye waa nin ciidamada ka been sheegaya weeye waa nin maxkamadda xeeralinta ciidamada ka been sheegaya weeye waa nin aan cabsi allah iyo xishood bini aadamba aysan ku jirin weeye sida halka aanu ku hayno ninkaas waxaa weeye naftiisana xuguma yaalo naf kale xuguma yaalo mar hadduu cadaaladda ag marayo marka qofku hadduu cadaaladda ag maro waxaa meesha ka muuqanaya inuu haddii ilaahay kuu sabogol yahay dowladda heer kasta ay leedahay ilaa heer bereseete ilaa heer ra-iisul wasaare ilaa heer haddii ilaahay wasiirka gaashaandhiga golayaasha haddii ilaahay kuu sabogol yahay hawshaan qosaydoo dhan xeralinta ciidamada qalabka sida intaasoo dhanba wuu ka been sheegayaa wuxuuna ku tubanayaa sharcigii loo dhaarshay oo markii horena milatari ahaan loogu dhaarshay markii dambena loogu dhaariyay inuu xeerayo noqdo cadaalad sameeyo ayuu ku xadgudbayaa waxaanu dacwo ka nahay ninkaas sida sida ugu dhaqsida ugu dhaqsiyaha badan inuu la waafajiyo xaaladda uu mudan yahay ama uu mutaystay waxaa weeye mar haddii aanu shacab nahay oo aan dhawaaqayno waxaan xaqu leenahay inaanu helno xaqa aan leenahay ninkaa marxuumka ah oo kibirka loo dilay oo kibirwaarka loo dilay waxaa rabnaa in cadaaladda la waafajiyo laakiin waxaa kaloo la yaabanahayba waa la yaqaan sharciga hadda kow maa laba maahayn ninku hadduu midi wax ku dilo mididaa maxkamadda la horkeena hadduu faas wax ku dilo maxkamadda la hor keenaa sababta qoryihii loo keeni waayey aan aad iyo aad ula yaabanna aada ula yaabanna insha allaahu waxaan ilaahay ka rishaynaynaa in xaqa iyo cadaaladda alla na waafajiyo marka marar badan iyo marar badan baana waxaan ka dacwoonaynaa ninkaa buulakabi la yidhaahdo inay dowladdu aragto indho gaara ku aragto xisaabtan gaara ku aragto shaqada uusan u qalmin uusan astaahilin oo lagu qatalmay in si degdega looga wareejiyo xaqa dhabtaan aan helno oo cadaalad aan helno sidaasaan codsanaynaa ilaahay baan ka codsanaynaa dowladdana waan ka codsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين waxaan u malaynayaa warka nuxurkiisii iyo qiimihii uu lahayba horaa loo sheegay laakiin ta'kiid yar baan ku samaynayaa arrintaas markay dhacday laba iyo labaatankii bishii afaraad labada kun iyo afart labada kun iyo labaatankii afarta ay dhacday waxay ka dhacday wasaaradda beeraha meesheeda ay ka dhacday ninkaas gurigiisiyaa lagu dilay dagaalkuma uusan jirin cidna dhici mayn cidna hadi mayn niman mooryaanow ku soo duulay magacoodan adugu mataqaana laydiin sheegay oo isku qoran yihiin nimankaasaa dilay magacyadu waa qoran yihiin waxay ahaayeen afartooduba militarigay ka koob ay ka tirsanaayeen ciidanka militarigay ahaayeen madaxdii aadu mataqaana xukuntayaa soo qabatay oo keentay qoryihii ay wax ku dileenna waa keeni diideen odayaashii awdu shara daminta ka ahayna looma yeerin oo qoryaha raggii daminta ka ahay markii la siinayey looma yeerin meeshaas masuq maasuqu iyo hawshu way ka bilaabatay maadaama aan nimankii adu mataqaana qoryihiina la keenin wax lagu dilay odayaashii daminta ka ahay qoryihii markii ama iibsadeen ama ay soo kaydsadeenna aan loo yeerin meeshaas adumataqaana dhaliil weyn baa ka muuqatay oo aan adu mataqaana u jeedno muslimka oo dhan ba uu u jeedo mas-uulna waxaa ka ah ninkaas adu mataqaana laleeyahay buu la kabay ninkaa laleeyahay aa mas-uul ka ah mar hore iyo mar dambe intii ka dhexayda waxaa weeye ujeeddada u oskaday inaysan ninkaas la dilin ma ahan inay nimankii inkirsan yihiin ma ahan maxkamadda horteeda ay ka qarteen ciidanka hortiisa ka qarteen laakiin waxa weeye wax adigu mataqaana munaasab u ahayn oo ku hadlayo cidda gabadan ka qabaa nala gaar ahaadeed gabar baan ka qabaa nima aan gabar ka qaban adigu mataqaana ku ku- ku xadgudbi maayo wax saasa anna kaana waxaan mudan nahay in nala taageero oo wax nala ku taro oo cadaaladna loo sameeyo annaka mudan maahana nimanka- ninkii wax dilay oo gardarro islaameed suubiyey ilaahayna wuxuu yidhi in allaha yamuru bilcadli walixsaan ilaahay qur-aanka saasuu ku yidhi rasuulkuna wuxuu yidhi unsura haaka daaliman oo madluuman kan dulmiyo iyo kan la dulmiyo iyo kan dulma labadaba ha loo gargaaro midna dulmiga ha laga reebo midna xaqiisa ha loogu hiliyo labadii midna ma uusan yeelin waxaa nooga muuqata meeshaas xilkii loo dhiibay oo dowladda ku aamintay inuu ku xadgudbay ilaahay cadaaladiisana inuu ku xadgudbay waxaan leenaha marka dowladda waxaan ka codsanaynaa ninkaasu xilka loo dhiibay uma qalmo mana astaahilo adugu mataqaana wuxuu mudan yahay xasaanadoo laga tiriyo iyo xil dambe oo soomaaliya looga dhiibin iyo adugu mataqaana xabsi la geliyo intaasuu mudan yahay maahane wax wanaaga iyo wax sharafa oo adugu mataqaana qaranka u hayana male adugu mataqaana ninkii isagoo ciidanka militariga ka tirsan hadda raba in dadku ay isbaabi'iyaan oo markii adugu mataqaana cadaalad ninkii loo waayo xooggiisa uu cadaalad ka doonaya xooggiisa uu cadaalad ka doonaya waxaan ku soo gabagabaynayaa ninkaas qaranka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyad uusan qaadi karin shalay loo dhiibay in laga laabto mas-uuliyaddii xukunkiisana la soo dedejiyo annakana cadaaladda nala waafajiyo intaas baan uga- aan uga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed ibraahim een, waxaan dacwo ka ahay xereeryaha guud buulle kameey dacwada wiilkaygu waxay socotay laba bilood iyo toban casho wax la ii qabtay lama arko xereeryaalkii baaray oo ka soo shaqeeyey iyo baarayaashii wixii ay soo qabteen oo dhan wuu baabi'iyey cagtou geliyey wuxuu leeyahay gadaalha loo soo bilaabaa maxkamaddu waxay u balans waxay soo gebagabeeyday kiiska saddex iyo tobankii bishaan shan iyo tobankiina waxaa loo ballansanaay in la dhegaysto eh, galdacwadeedka laga diyaariya nimankaas tuugadaha wiilkayga dilay waxaa lagu dilay wiilkayga hubkii dowladdu ay bixido cadowga loogu talagalay aa lagu dilay si bareeraha loogu dilay miskiinow ahay nin gacantiisa ka xam- ku xamaashow ahay askari ma ahayn een, ma ahayn burcad ma ahayn nin xamaalanaya oo farsamada dhismaha ka shaqaystow ahay asagoo mee oo farayaamo ah asagoo meel fadhiya inta loogu yimidaa lagu shaqshaqay nimanka ku soo shaqshaqana waa nimanka hadda liiskooda een, hore jadwalka looga akhriyay sidaas daraaddeed waxaan codsanayaa wiilkayga cadaaladiisa inaan helo buulla kameey ninka la yidhaahdaan dacwo ka ahay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada gole baarlamaanka gudoomiyaha guddoomiyaha maxkamadda kulligood in alla iyo intii cadaalad ii qaban karta buulla kameey buulla kameey ninka la yidhaahdo wiilkaygou ku taagan yahay kiiskii labada bilood laga shaqayhayo baabi'inaa asagiyou baaba'shay haddeer iyo kow ha la soo bilaabo uu leeyahay dowladda waxaan ka codsanaa haddii aan cadaaladdu shaqayn gacmahayagaa cadaaladdu ku jirtaa waana ku arsayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
meeshaan waxaa sida raggii iga horreeyaba ay sheegeen hadalkaasaanu daba joognaa geerida iyo Mhm. Ee, waxaanu daba joognaa insha allah dhacdadaas dhacday oo saddexda bilood ninkaa marxuumka ah oo dhintay oo ku dhintay meesha la yidhaahdo carbiska ku dhintay lagu dilay oo ay dileen nimanka xiran oo afarta ah oo ilaaha mahadda lehe ciidankaa oo ree ayaan le ay dileen ay ku dileen carbiska isagoon wax dembiya oo ow galay iyo waxuu ka sitay iyo dagaal dhex maray oo labadooda dhex maray midna ayan jirine oo haddii laba kurra guryihiisa dhisaayey oo deganaayoo gurigiisa dhisanayey ayaa haddii laba kurooya ay la dagaaleen ay la dagaaleen ma dhisan kartid guriga ayay kula dagaaleen gurigaaga ma dhisan kartid intaasay kula dagaaleen Eh, waxa weeye waxaa la rabaa waxaa la rabaa hadday shan iyo toban maalmood oo ku jiray ou ku jiray haddii laba kuroo faranjiyeerka ou yaallay talaadada ou yaallay ilaa ma hadda leh kabacdina maxkamaddaa amartay inay aasto waxaa la rabaa oo halkan dadka isugu yimid oo dadweynaha nabadoonnada oo beesha ina wace iyo badhaalo cayr ay dalbaayaan oo ay haddii laba kure ka ay ka dacwoonayaan ninkaas xeer ilaaliyaha ah annagoo awal la yaabanayn saddex bilood inay xiran yihiin oon cadaaladda la keenin oon maxkamad la soo saarin annagoo la yaabanayn ilaa ma hadda lehe in markaas kabacdi haddana uu yidhaa nin cusub oo ilaa ma hadda lehe guddoomiyaha maxkamadda ilaa ma hadda lehe hebelkaa kabey ou yidhaa haddii laba ku xeer ilaalinta ou yidhaahdo haddii laba kurooya kiiskiian dib u baaba'aa haddeeraan eber ka soo bilaaba ou yidhaah waxa weeye waa waa cadaalad daro waa jawrfal waxa weeye waa dowla sharaf la-aan dowladda lagu ciyaarayo iyo dadweynaha dowladda iyo dadweynahaba sharaf dhacay ku tahay qaab daray ku tahay waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo aanu u sheegaynaa laamaha ammaanka iyo maxkamadaha iyo hay-adaha waxaanu codsanaynaa gaar ahaan ninka la yidhaha shuute shuute shuute waxa weeye haddee ma aqaan ma aqaan xagguu ku maqan yahay arrintan inuu arkaa la rabaa inuu arko ayaa loo baahan yahay inuu arko oo uu cadaalad ka shaqeeyo nin la yaqaanoo mablaqa waaye nin la yaqaanoo mablaqa waaye waxaa la rabaa inuu arko hay-adahay qusaydo madaxweynahay qusaydaa cadaalad la-aanaanu tabanaynaa ilaa ma hadda leh waxaanu tabanaynaa qaab darro iyo qaab daro iyo haddii laba ku roon yahay in ilaa mahadda leh waxaan meesha ku jirin la gelinayo waxaan meesha ku jirin oo qaab daro ah oo ilaa mahadda le musuq maasuqa oo eexaysiya in la gelinayo ayaa noo muuqata ayaa noo muuqata waxaanu leenahay ninka la yidhaahdo buulakabey xeer ilaalinaad tahay xeer ilaalinaad tahay ilaa mahadda leh magacaad leedahay ummadaad u dhaxaydaa haddaa haddii magaca aad aad ku joogto ummadaad u dhaxayda haddii laba kuro eexaysi ma tihid waxaad yeele yaan eexaysi kaa muuqanoo eexaysi eexaysiga aad nagu wado nagadaa nagadaa eexaysigaa noo muuqda nagadaa waxaanu rabnaa insha allah hay-adaha waxaanu ka dalbanaynaa hay-adaha waxaanu ka dalbanaynaa ma rabno inaan dagaalno ma rabno inaan dagaalno ma rabno inaan haddii laba kuroon yahay dembi galno ma rabno inaan haddii laba kuroon ma rabno inaan dembi galno ma rabno waxaanu doonaynaa cadaalad inaan helno hay-adaha cadaaladda inaan cadaalad ka helno xeer ilaaliyaasha haddii laba kuroon ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxa weeye waa nala dulmaya dulmiga hanala ka qabto cadaaladna aan helno odayaashii beesha yabadhaalo cayr intaas ayay haddii laba ku roon yahay dowladda u soo jeedinayaa waxaanu waxaana isleeyahay kollay markii uu la helo kilibkan in looga soo jawaabi doono waa doonaynaa xaqaa naga maqan dhiigaa naga maqan dadkana dadkana hala cadaalad siiyo adinkaa yidhi hala cadaalad siiyo adinkaa yidhi waxaa waxaa waxaa muuqda oo noo muuqda kor dad waa wada indhaa la yidhi ama waa wada caqli qoryahoodii lama keenin saddex biloodna waxay ku xiran yihiin ayadoon xabsiga dhexe loo soo gudbin ayay gaashaandhigga ku xiran yihiin meeshaas waxaa ka muuqata cadaalad la'aan laakiin waxaanu islaahin marka ugu dambayda waa uun cadaaladaad heli doontaan ayaanu islaahin oon ku sabrayn hadday maanta taagan tahay kiiskii waa la baaba'aya dibaa loo xelaa siiraa laga soo bilaaba waxay u muuqataa arrima meel kale ka muuqda meel kale ka muuqda oo qaabdarro kale leh oo ilaa maadda leh qaabdarro kale ay ka dhex muuqataan u arkaynaa waxaanu doonaynaa inaanu cadaalad helno cadaalad inaan helno intaasaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan hidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo